madaxda wadamada carabta ayaa ku shirsan magaalada dahraan ee dalka isutagka boqortooyada sacuudi arabiya boqorka sacuudiga oo la wareegay shirguddoonka ayaa sheegay inuu diidan yahay siyaasadda madaxweyne trump uu ku qaatay amaba uu ka qaatay magaalada qudus warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuune shir madaxeedka dalalka carabta oo ay ka qaybgalayaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka carabta ayaa maanta ka furmay magaalada tahraan ee bariga dalkaasi sacuudi arabiya ugu horeyn shirka waxaa furay boqorka dalka jordan cabdalaha labaad waxa uuna ka sheekeeyey xaaladaha ka taagan dalalka carabta iyo waxa uu qabsoomay sanadku uu ahaa hogaamiyaha waddamada carabta intaas kadib boqor cabdalaha dalka jordan ayaa xilka ku wareejiyey boqorka sacuudi arabiya salmaan bin cabdulcasiis oo noqonaya madaxa ama hogaamiyaha dowladaha carabta sanadka soo socda kaasoo shir madaxeedka ka jeediyey hadal dheer boqor salmaan ayaa meesha ka sheegay qadiyadda falastiin inay tahay qadiyadda ugu horeysa ee hortaala dalalka carabta waxa uuna si weyn u cambaareeyey qaraarka donald trump uu horey ugu aqoonsaday in qudus ay tahay caasimadda israa'iil
قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية boqor salmaan ayaa yidhi qadiyadda falastiin waa qadiyadeena koowaad wayna ahaanaysaa inta falastiiniyiinta ay helayaan dhammaan xuquuqdooda oo ay ugu horeyso in la helo dowlad falastiin leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga qudusa waxaan sidoo kale dib u cusboonaysiinayaa cambaaraynta ku aadan qaraarka maamulka maraykanka ee qudusa u aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil wainana nujadid atacbiir can istinkaarina rafna alqaraar alhidaara amerikiya boqor salmaanka dalkaasi sacuudi arabiya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiisadaha dalalka siiriya yemen iyo libiya isagoo ku baaqay in laga hortago gardarada dowladda iiraan xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayd oo ka hadlay furitaanka shirka carabta ayaa si adag u diiday faragelinta dowladaha iiraan ee dalalka carabta waxa uuna ku eedeeyey dowladda siiriya inay mas-uulka noqonayso burburka ku dhaca dalkaasi madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabbaas ayaa ka mid ahaa dadka maanta khudbadaha ka jeediyey shirkaasi waxa uuna carabta ugu baaqay inay sii wadaan taageerada dadka falastiiniyiinta waxa uuna cambaareeyey gaboodfalladii ugu dambeeyey ee dowladda israa'iil iyo mowqifka dowladda maraykanka ee ku aadan magaalada barakaysan ee qudus hogaamiyaasha carabta ee maanta ka hadlay shirkaasi waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dalalka suudaan iyo masar iyo weliba amiirada dalalka baxrayn iyo kuweyda sidoo kale madaxda ururada midooda afrika midooda yuruba iyo ururka iskaashiga islaamka ayaa ka hadlay shirkaasi shir madaxeedka sagaal iyo labaatanaad ee ka furmay dalkaasi sacuudi arabiya ayaa waxaa ka qayb galay keliya sagaal iyo toban hogaamiye oo isugu jira madaxweyneyaal iyo boqoro waxaana ka baaqsaday in shirkaasi uu ka qayb galo amiirka dalka qatar oo khilaaf ba-an kala dhexeeyo dowladaha sacuudi arabiya baxrayn imaaraadka carabta iyo masar shir madaxeedka dalalka carabta ayaa imaanaya xili xiisado ba-an ay ka jiraan dalalka yemen libiya iyo siiriya oo dhowaan ay duqeeyeen dowladaha maraykanka ingiriiska iyo faransiiska shir madaxeedka dalalka carabta ayaa imaanaya xili xiisado ba-an ay ka jiraan wadamada yemen libiya iyo siiriya oo dhowaan ay duqeeyeen dowladaha maraykanka ingiriiska iyo faransiiska xuseen saxnuuni v o a qahira